barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska africa iyo caalamka o dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waa maalin jimcaha oktoobar waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno horumarinta afka soomaaliga
ba waa shiibane hakade dabna codle ta waa shiibane hakade caara carab codlaawe si adag baad usoo codla cod xoog baad ku soo saaraysa daad haddaad imika tidhaahdo shiibane carab ballaadhe cirid codle ga haddaad tidhaahdo waa shiibane hakade dalqa codle waxaa kale oanu idiin haynaa heesihii oo ay ka mid tahay heestan
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
guddiga doorashooyinka ee dalka botswana ayaa maanta oo jimcaha ku dhawaaqay in doorashadii waddankaasi dhowaan laga qabtay uu ku guulaystay madaxweynihii xilka hore u sii hayey makwesti misisi waxaa kale oo la sheegay in xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynahaasi ka tirsan yahay uu talada dalkaasi soo hogaaminayey tan iyo kun sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii markii talada dalka amaba xorriyadda ay waddankaasi kala wareegeen ay ka qaateen waddanka britain waddanka botswana ayaa lagu tilmaamaa mid ka mida wadamada ugu xasilan qaaradda afrika waana waddan qani ku ah macdanta daymanka loo yaqaano waxaa aada ula tartamay xisbiyada mucaaradka ah waxaanay ahayd markii ugu horreysay ee iskacaabin iyo tartan xoogaasi leh ay la kulmaan xisbiga dimuqraadiga ee dalka botswana
ciidamada milatariga mareykanka ayaa waxaa la sheegaya inay taageeraan qorshaha mareykanka ee ku aadan in uu donald trump uu ku difaaco aagaga shidaalka dalka syriya kadib markii kooxaha dowladda isku magacooday islaamiga ahi ay sidoo kale la sheegay in laga baqdin qabay inay la wareegaan xarumaha shidaalka ee dalkaas kadib markii ay halkaasi ka baxeen ciidamadii kurdiyiinta hadal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga khamiistii ayaa lagu sheegay in ciidamada mareykanku ay qorsheynayaan inay la shaqeeyaan kooxa in ay la shaqeeyaan ciidankaasi syriya ku sugan si markaasi looga difaaco kooxda isis inay dib usoo laabato waxaa jirtay in dhowaantan iskudhacyo ka dhacayay waqooyi bari dalkaasi oo ciidamada dalka turkiga ay weerarayeen xaduudda waddankaasi si ay meesha uga sifeeyaan ciidanka mareykanka uu taageeraya kurdiyiinta ee s d f markaas oo markii dambe ay soo baxeen cambaarin ku aadan sida loola dhaqmay ciidankaasi waxaase jirtay in markii dambena dalalka ruushka iyo turkigu ay ku heshiiyeen in ciidamadaas goobta laga saaro
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa washington oo ay saacaddu marayso lixdii iyo barhkii oo ay afar daqiiqo dhaaftay halka ay bariga afrikada saacaddu tilmaamayso kowdii iyo barhkii iyo afar daqiiqo haatan kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada bowrama kusoo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo jimcaah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu abwaan daahir maxamuud xaddi oo ka dhiga jaamacadda camuud iyo jaamacadda hargeysa luqadda afka soomaaliga mawduucaan maanta kaga hadli doonno barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ayaa ah horumarinta dhigaalka farta soomaaliga see loo horumarin karaa farta dhigaalka afka soomaaliga fartu markii la dhigay beri dhoweyd ba ahayd saddexiyo toobaankii waxaa lagu soo saaray haddii ilaahay ku rooyaay koob iyo labaatan shiibane oo loo qoro sida laatiinka loona akhriyo sida caf carabiga waxa kaloo lagu daray shan shaqal shan shaqaloo dheer toban kale oo shaqal shan dheer iyo shan gaagaaban haddaba markaa intaasi waxay leeyihiin calaamado kale oo caalamiya oo ah calaamaddii codku u taagnaa taana waxaa lagu sameeyaa diiwaanka waxaan digshanariga laydhaa ee imika ismaaciil cumar geeleeni iyo ay qorayeen yuniskana ay leeyihiin afafka kushidka ah ee adduunka afafka ugu da'weyna ee luqadaha isfuulfuula ah haddaba haddaan soo gaabiyo marka ugu horraysa marka farta horumarinteeda dadka waxbartay markay qorayaan markaad qorayso waraaq cilmibaadhisa markaad qorayso barnaamij saxaafadda ah warfaafinta waraaq rasmiga caafimaad tu maamul sidii rasmigahee loo qori lahaa markan kale waa layska odhan karaa social mediaha waa la jebin karaa laakiin xeerka anugu aan ku shaqeeyo anigii raggaan saaxiibanahayba labaatankii sane ee ugu dambeeyey ee xagga dhigaalka xeerka koowaad waxaa laydhaa ee dhigaalku oo orthografida af ingiriiska la ydhaahdo xeerkaa dhigaalka koowaad wuxuu leeyahay ee anigan gaariya allah u naxariisto ninka la ydhahaa axmed saleebaan oo isaguna bug naxwaa qoreen isku raacsanna wuxuu odhanayaa waa la kala qori karaa erey kasta oo weer ku jira oo la garanayo micnihiisa ama la garanayo haybta uu ka yahay siddeedda haamood ee afka de siddeeddii haamoodna waa magac waa magacuyaal waa meeleeye waa fal waa tilmaame waa arjective kuwaas hadduu ka yahay yani waxa weeye markii dowladdii soo saartay ay jirtay dhowr iyo afartankaa sannadood waxa ay caawinaysa akademiya jirtay oo anugu waxa weeyaan hadduuna xeer jirin markii qaybta educationka la eego horumarinta afmanaahijta ee af soomaaliga lagu bedelayay manhajkii layaabka lahae wada ingiriisiga ahaa ee dadkii daadka ahee maskaxda ee reer waqooyiga xasan dayrabs iyo bashiir faaraxka iyo salebaan hadii la yidhaahdo gudoomiyaha guurtiga iyo iyo rag fara badan annagu waan ka qayb qaadana ee qore inay turjumeen waxaa laga yaabay fasalka labiyo tobnaad cilmigii markii soomaaliya laga dhigay de ee dhaqankii la degaameeyey aqoontii la degaameeyey wuxuu la mid noqday jaamicadda koowaad ee maraykanka inaniyo inan si unbaa loo wada qoraa dameer iyo dameer si unbaa loo wada qoraa beerka la cuna iyo beerta si unbaa loo wada qoraa laakiin naxwihii xeer buu leeyahay dadkayaga tacliimta iskuuladhi waxa loo dhigay inan markay tahay in markay ninka tahay inuu shadku adag adayg staras waxa laydhaha ku jiro dee calaamadaha calaamadda xoogga calaamadda xooggae saayar u taagani xagga horay galaysaa markay tahay ninka gabadh markay tahay inaantana xagga dambe marka ay dameer tahay dameer ee lab xagga horay galaysaa dhidiguna calaamadda xagga dambe waayo maxaa kuu sheegaysa dameerta taadana inay dhidig tahay dee waa calaamad naxwe markaa xeerkaa waxaan ku ka labaadna wuxuu odhanayaa marka idhaahdo waa la kala qori karaa ka yaga labaadna wuxuu odhanaya waa la ysla qori karaa marka la ysla fududaysto xarafka marka la qorayo waa xuruufta afka ka soo baxaya ka soo baxaya afka soomaaliga waxaad moodaa inay dacduna maqan tahay ra'duna maqan tahay zaaduna maqan tahay kelmadaheenana ay ku jiro marka kuwaasee lagu soo biirin karaa loogu horumarin karaa af soomaaliga iyo qoraalkiisa masalan halka waxa weeyaan marka codkii inuu lagama maarmaan u yahay adgaratada afkaaga uu u baahan yahay waayo afafka in kale in weyn sheegin baa iminka jira codad ku jira lahjadda beesha qoomiyadda raxanweynta ee soomaaliyeed codad iyaga aan lahayna inagu aan leenahayna ma laha ku ay leeyihiinna laguma darin marka waa inay cilmi baadhis wadaan jaamicadaha iyo akademiyadaha iyo xukuumadda iyo dadka aqoon-yaanta dhallinyarta weliba waayo afkooda hooyo sida iminka sheekhani u diinta ugu hiiliyo markuu af soomaaliga u hiilinayo af soomaaligu diintii ma diidayo cilmigii sayniska ma diidayo cilmigii electronigiska ma diidayo oo ina ahayn luqadii sida ingiriisku inaga dhaadhic iyo ina luqadda ingiriisigun cilmiga lagu baran karo waar waa beentii weyn la degaameeya haddaad saxaafadda ka sheekaynayso oonad hooyadaa saxaafadii waxay tahay telefishin iminka waxaa jira dhallinyar badan oo buug qorta af soomaalina ku qorta qoraalkoogaa markaa waxyaaba ay tixi raacaan amase ay ku sii horumarin karaan oo adigu ka barofseer ahaan daahir maxamuud haadi maadaama aad jaamacadaha somalilan wax ka dhigto aad tilmaami kartaa ma jira
su-aal fiican weeyaan waayo iminka markaan leehay waa inuu qofku isla doontaa micnaha waxaa laga helayaa xarafka iyo ilaa eriga de iyo weedha waxaa laga dheeraandhirinaya calaamadahan qoray iyo codka afka ka soo baxayay siday iskugu dhigmaan ay isku matalaan ayuu micnuhu ka imanayaa dee markaa iminka marka la yidhaha ba buu ka bilaabmaa ba waa shiibane hakade dabne dabne codle ta waa shiibane hakade caara carab codlaawe si adag baad usoo cod xoog baad ku soo saaraysa waa shiibane hadda marka la qorayo calaamad si loo qoray leedahay markaa xeer bay leedahay si baraakis qaws baa la geliyay majeegaan bay ahayd ayaa la gelinaya bil baa la dhegelinaya la dhexgelinaya barakit barakitkaa baa la gelinaya iyadoo yar baa la qoraya si loo qoray leedahay mugta da'day say qorantaa iyadoo a'a ya markaa la'ad maxay qornaysaa iyadoo la iyo a'a ayay qormaysaa luu haddaad leedahayna waa uudii aad u qortay mid yar laba dhibcood la saaray markaa iminka daad haddaad iminka tiraahdo waa waa shibane carab ballaadhane cirid codle daadku dee haddaad tidhaahdo waa shibane hakade dalqa codle saddex un bay ka soo baxayaan fa'da iyo ma'da iyo ba'da iyo waa xag af xagga hore haa xagga dhexe iyo xagga dambe dalqada dalqa codle wixii dalqa ka soo baxay oo dhani waad sawiraysaa kombyuutarada sawira imika kombyuutar bay kala saaray oo dhan kaasi yacni in la ismalays ma qasbanayo qalab bay jaamacadu keenaya kombyuutaraho imka muxuu garanaya imika war fisikiska codaynta ayuu yaqaanaa wuxuu garanayaa codkani ka soo baxaya aniga daahira iyo adoo dhegaystaa waxaa la tirinaya inta milo sekan ee uu dhegtaada ku soo gaarayo waa fisikiska daayantiiga marka kombyuutaraha la keenay adduunka halku ka soo baxay intuu sawiro saadee anu beri baan u dhigi jiray qolo maraykan markaa weedhihii calaamadahaasina maxay yihiin eegda waa international maxaa la yidhahdaa waa inuu qofku bartaa i b a i b waa maxay international foratical alphabet maanta waxaa la yaqaanaa inta cod ee adduunka ka jira fifty sixty kama badna in all the language because language-yadu mid keliun bay ka yimaadeen oo beeqaamay ummatu waaxida way noqon lahayd laakiin ilaahay baa lahjadaha ka kala dhigay waxa weeyaan naxwihii aadam aaladda naa aadam baa loo soo dhiibay aadam baa laga dhaxlay halkee markaa la socota inaad luqad noqoto inaad soomaali noqoto muhiim maaha haddaad jayno ku dhalato soomaaliya jaynun baad barani
su-aasha inagoo kusii socon doona dhallinyarada wax qoraysa waxaad moodaa qoraallada soomaaliga ay samaynayaan in qaladaad badani ku jiro weelaha ku jira meelaha qaladaadku kaga jiro waxyaabaha keena maxaa ka mid a sileeda ee in laga hormariyo ay muhiim tahay dagaalka farta soomaaliga yacni dadkii waxaynu aqoonsanayna saan sheegayo inay tahay cilmi inuu yahay maadaama ilaahay luqadda wax kasta aan ku baranayno diintiisiiu luqad ku keenayo diinta ilah wax ka sareema jira maaha electronikiska injineernimadii nebi daa'uud dawaarnimadii nebi idriis nebi saleebaan diyaaradihii hawada qaadaysa sida inuu roobka ceyl yahay cimilada ku xidhan yahay sida roobkan iyo cimiladani kemikalis ku xidhan yihiin sida morfis ay isku duldhalaan dhagaxda mineralsku ay isku doqaan morphology waxa weeyaan wax isfuulfuuleen inay waxay tahay cilmi dadka waxu haystaan ha inuu culi yahay luqadda inay cilmi tahay dee marka iminka iminka la eegayo siday isku bah yihiin luqadu la eegayo sidaa loo eegaya taariikhii dadkaba mar baa luqadda laga eegaya waxa weeyaan haddaad eegto iminka inay wax isku yihiin isku bah yihiin oo bahwadaag yihiin canfarta iyo soomaaligu waxaad eegaysaa waxaad soo qaadanaysaa boqol erey oo magac boqolkaa magac oo ah kuwa dabeecadda loo bixiyo nina ma soo amaado dee qoraxda nina ma soo amaado biyaha nina ma soo amaato dhagaxa luqadina ma soo amaato wixii ganacsiga soo amaatay cusub sida qalin iyo buugiyo dee marka kelmadaha biyo miyo uun inay yidhahdaan baa laga yaabaa amaay waa kaf carigu bala dee waawsmaadar marka ninka ajanabigihi boqolkaa magac ee dayax iyo qoraxda iyo buurta iyo dhagaxa iyo digtigaada iyo saca iyo lo'da iyo shimbiraha loo bixiyey eed soo qaadatay ee canfariga iyo soomaaliga ma kala garanayo dadkeen labada qolun baa kala garanaysa waxaad kala soo qaadanaysaa konton fal kontanka fal markaad soo qabtay arrintaa waxay kaga xariibsan maxamed nuux histariga luqadda dee kontankaa eri kee la soo qaadanaya caruurta kee u hore barataa eriyada falka dee horta magaca u barataa waxaa ku xiga magaca amarka falka amarka dee kaale daadax seexo cun kaadi toos kuwaasaad iyaga kontan soo qaadanaysa ya kontonkaa iyo boqol iyo kontankaa eri ee aad soo qaadatay markay toddobaatan iyo toddobaatan skamid noqdaan waxba isku ahayn marka waxaani markii la qoray bay sii kala tegayaan marka ummaddu sii kala durugtay luqaddu way sii kala tegaysaa marka af carabiga iminka haddaad eegto af carabiga faruur faruur dee miyaad sodhan waa af carabi taanu markaanu yebantan tegey waxaana tegey markaalana dimishk war kan faruurin naga damban markaan dimishk joogana idhi yaa uga yeedhan nimankii reer bishaan baa igu yidhi yaa soomaal yaa waryaa alfaruur ma yacjibak waa faruur maaf carabigiina ku jirta haa way ku jirtaan bay yidhahdeen af ingiriisiguba iskuma raacsano maaha lahjadani scottishka kuma jirto tii irishka kuma jirto fartan lagu qorayo iskuullada iyo b b c da london unbaa qorta fartan iminka la qorayo iminkana soomaaligana xamar may qorin waar boosaasiyo hargeysiya burcun baa qoray iyo dhowr iyo boorama dadkii kale waa loo yeedhiye un dadku ha ka wada qayb galaanoo iminka horumarin dee ya daayarta ha u sameeyo soomaaligu inuu yahay wixii adiga ahaanshahaagii dee war hadduu waxaa ahaanshahaagii yahay haddii afkaaga diintaadana waa la qadan karaa haddii afkaaga laga qaato ilan afkuman imika waxaan la hubnaa isku diintaan haashim u nahay iyo isku afkaan nahay ayaan isku soomaaliya nigaan nahay ay tahay kelmadda soomaali ladhahdo imika iminka sheegay moogtahay dadku soomaaliya marka la idhaahdo canfar canfar marka la idhahdo canfar waa afkii soomaaliya waa afkii oromo waa afkii soomaali haddana waa dadkii af marka lagu daro dad baa moodayay in soomaaligu yahay waddanka ama dee qabiilka maahin waa luqadii markaa luqaddu markii hore may ahaan jirn magac kaleaan lahaan jirna inagoo boqolaal sanada ilaa markii oromadu jirta ilaa markii dee faraacinta ayaan lahay bilaal adbuuti wixii daloo dhaa beri dambe dee axmed guri berigii ka yar horaysa dee axmed guri waa amiirkii dee reer saylac ahaa unbaa unbaa soomaalinimada sacaadadiiniya lagu dhaatay soomaaliga afka dee sida cilmigaa marka loo eego heedhade ma jirayso ma jiro dadku afkay wax isku yihiin waayo af carabigii waayo waa simitig iyo afkan dee hibrowg cajabiyan waa cajabi ya marka waxa weeyaan waar maadaama aan afkii qoraal ka hadlayna dee kii lagu hadlayey sidiisii buu ahaanaya kelmadaa dhimanaya ha la ururiyo imse maal imse kelmadood baa jira walaahow iyo baahow iyo cantaara baqas oo aanan iminka cidi ku hadlina maalintii markaa saddex kun hadday sanadkiiba dhintaanu eri tobankii sana imsaa dhimanaya erooyooyinkaa in la ururiyo oo hadhow jiilka dambe inay iminka faraysis adugbay idayso iyo bay dhahdaane had iyo jeer isbedelaya waa in kii lahjada la qoraa afgurigii baa la odhanayaa afkii rasmigiina waxa weeyaan aqoonta dadkale ha ka shaqeeyo
su-aasha ugu dambaysan daahir maxamuud xaddi ku weydiinaya waxa weye sidee markaa looga shaqayn karaa cilmi baadhista iyo waxyaabaha tilmaantay see lagu gaari karaa jabuuti baa ka shaqaysa somalilan baa ka shaqaynaysa deegaankii dowlad deegaanka soomaalida ka shaqaynaya waxaa ka shaqaynaya muqdisho waxaa ka shaqaynaya gaarisa nairobiya waxaasoo dhan see laisku waafajin karaa cilmiga imika i t-ga sida cilmiga loo raadiyade inay luqaddu i t-ga ku socotaa imse milyan oo erey oo cilmiga combyuter scienska ayaa soo baxaya oo u baahan maalintiiba turjumad oo markiiba dee rasmi uu combyuterka u turjumaa maadaama millions maantiiba iminka soo baxayaan triworks four g maxay de waxaad garanayso kale waxaa loo baahan yahay in cid qalabka casriga ahee cilmiga iminka ka shaqeeya dee ee sayniska ah iyadoo la isticmaalayo in jaamacadihii ay helaan qalabka dadkaasi waa inay qalabka iminka la adeegsada cilmiga wixii layska odhanayay waa opinion fact science yaa iminka waxaa la odhanaya haddaan saynis u jeedo may jiraan labaatan erayoo ma ku dhammaado af soomaaliga ma helaysid haddayna jirin waxaa la odhanayaa af soomaaliga ma af soomaaligu ereyadiisu ma kuma dhammaadaan sababtuna xeerka waa xeerka naxwehee nacda uga dhigo aadan ya odhanaya saleebaan madina saleebaan marka madiya badi maxay isku bedelaan meer bay ka soo baxaan way isbarabixiyaan marka sida inuu si cilmiya yahay dadkiibaa u malaynaya inuu laanweyshku yahay kaan digala hadlaysahay kii kijinka kii kijikada oo dad badanoo imika aqoonyahanna haddaad haashima weydiiso inuu toddoba qodob leeyahay oo saddeafarna dhidig tahay saddexna lab tahay a inay la ab tahay oo saca saca waxaa raacaya qodob dhidig wiilasha waxaa raacaya qodob dhidig waa wiilasha jamca haddana wiilkuna ninkaa uu raacayay waxaa kaloo raacaya ragga ga baa raacaysa ninka ka baa raacaysa a iyo ka iyo ga waa saddexa way lebihiin laakiin farta way dhigdigta way dhigta farta raacay qoraxda wal naaga way dhigdigta ya shacdiina waan iga kugu sheegay ha-da markaa hadha dee guryaha guryahana ha-da waxay raacaysaa wixii jamacee la tiriyo countable noun iska dee guri guri guryo guryo hadduu noqaa to oo noqdo kabo oo oo ku dhammaado ha oodiiba aa noqonayso haabaa raacaysa ha-doo qodoba toddoba qodob buu leeyahay iyo isku bah yihiin af carabiga iminkooda haddaad weydiiso imise qodob buu leeyahay si ay ubay darsin dee oo af ingiriisgana laakiin way wada garanaya soomaalida macalka carabigu sheekada haddaad weydiiso inay tahay a oo nakira dee eboy dee damaan oo ah macrifa iyo an awar iyo ya an habi iyo anta anta saddexdaa buu leeyahay waana kuwa xidhan oo ma tarmaan waa bahda xidhan bahdaasi ma taran laakiin yaa tarmo magaca dee waayo maxaa magacu inuu muhiim yahay ilaahay baa qur-aan ku sheegay callamal aadama asmaa marka guri haddii laga dhisayo xaggan aasaaskuna waa faacilkii xaggaas dambana waa mafcuulkii waa magac dhammaystirkiiyoba asaaskiiba magac bay noqdaan dhexdanuunbaa waxa fadhiista falka adfeebka adjectifka sifaha iyo tilmaanta marka guriga la dhisayo meeshan waa xeerka dhismaha dhis marka waxaa weeyaan marka xaraf wuxuu eri muxuu ka ab marka yaa ab marka la ydhaa yaa ul labuu ka kooban yahay marka ul waa inaan isku raacnaa ula inay u qormayso intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo uu marti inoogu ahaa abwaan daahir maxamuud xaddi oo ah macallin luqadda soomaaliga iyo suugaanta ka dhiga jaamacadaha camuud iyo hargeysa taasoo aynu ku soo qaadanna maanta mawduuceenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan sidii loo hormarin lahaa dhigaalka farta soomaaliga waxaa barnaamijka magaalada boorama idinka soo diyaariyey idiinna soo jeedinaya anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kullantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgeliyo
waa hagaag dhegaystayaal intaa haddii aynu kaga nimaadno barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka haatana dhinacii ciyaaraha ayaenu jalleecaynaa waxaa uu diyaaraha jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka yuruba league guruubyadu ay weli kooxuhiis arkayaan gruubka e naadiga kharaaba k f k ayaa la dhiishay naadiga apol necrosia waxaana ay ciyaartaasi ku dhammaatay laba iyo laba naadiga sevilla ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga f dodol denge oo ay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba gruubka b dinamo kiev ayaa gool iyo gool waxa ay isla dhaaf waayeen naadiga copenhagen naadiga maalmo ayaa la ciyaartay naadiga lugano laba gool iyo gool ayayna kaga adkaatay gruubka si khitaave ayaa guuldaro kala kulantay naadiga basal oo gool iyo waxba ayaa looga awuutrunaaday gruubkaasi d b s v indhoven ayaa la ciyaartay naadiga lask goolla'aan bareej ay ku kala tageen sporting club de portugalna waxay la ciyaartay naadiga rosenberg gooli waxba ayaa naadiga rosenberg looga awuutroonaaday naadiga kubadda cagta lazio waxay u socdaashay naadiga celtic waxaana ay la soo hoyatay guuldaro kadib markii laba gooli gool lagu soo suldaaray rens ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga c f r clutch waxaana gooli waxba ku adkaaday naadiga clutch arsenal ayaase guul muhiima ka gaartay naadiga victoria de gomares oo ay laba gool iyo saddex kaga adkaatay guushaas oo naadiga arsenal ay u baahnayd ayaa daqiiqadii koowaad waxaa goolka koowaad naadiga arsenal ka dheliyey xeryahan marcos edwardes oo gool waxba ka dhigay daqiiqadii sagaalaad waxaase u berberiyey ciyaaryahanka gabriel martinelli daqiiqadii labiyo soddonaad waxaase laba gool iyo gool mar kale naadiga arsenal lagu hogaamiyey ka dhigay ciyaaryahan bruno dorte ha yeeshee ciyaaryahanka dhowaantan ay naadiga arsenal ku xisaabtamaysay lana soo wareegtay ee waddanka abricus u dhashay nicholas pepe ayaa daqiiqadii siddeetanaad ciyaarta ka dhigay bareejo oo laba iyo laba ah halka daqiiqadii ugu dambeeyeyna goolka guushii nicholas pepe uu u dhaliyay naadiga arsenal kana dhigtay in ciyaarta arsenal oo labadii gool ugu horraysayba looga sii horumarayay ay iyadoo markii dambe ku soo khatinto guushaasi naadiga kubadda cagta standard league ayaa waxa ay marti u noqotay naadiga entrack frankfort laba gooli gool ayaana naadiga frankfort ku awutroonatay borto waxa ay gooli gool isla dhaafwayeen regers naadiga young boys laba gooli waxba waxay dirtay faynood c s k moscow ayaa guuldaro gurigeeda markaasi kala kulantay naadiga francravers halka naadiga sbanyol ay guuldaro tuligtay naadiga resgard naadiga rome ayaa gooli gool bareejo waxa ay la gashay naadiga brusia menshan gladbach halka naadiga kubadda cagta ee manchester united-na guul muhiima ka gaartay naadiga
bartizan bograd oo ay kaga awood doonatay gool iyo waxbaa ciyaaryahan antony marshall ayaa goolka keliya ee naadiga arsenal dhalisay kulankaas naadiga manchester united dhalisaan idhahday kulankaasi guud ahaanba goolkii la dhaliyeyna ahaa uu dhaliya ciyaaryahankaasi marshall ka dhigay ciyaarta gool iyo waxba oo goolkaasi rigoora ahaa maanta waxaa la ciyaari doonaa kulmo horeelada qaar horeelka dalka ingiriiska oo kale southampton ayaa la ciyaari doonta naadiga leicester naadiga dalkaasi faransiiska ee nente waxay la ciyaari doonta monaco bundesliga menz waxay la ciyaari doontaa naadiga f c con zeri aada halesderona iyo saswala ayaa dheeli doona laligana waxaa ciyaari doona belreal iyo deportivo alaves dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
duhur wanaagsan baanu idi leenahay khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta xayaad iyo codka fanaanka xasan aadan samatar
heesaasi xayaad xasan aadan samatar ee ku luuqeynaya gabagabe ayaanu u ahayd idaacaddeenii duhurnima ee barnamijka dhalinyarada maanta anigoo jamaal axmed cusmaan iyo saare cidla nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkan nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo saaray haashim sheekh cumar goodna waa uu ka qayb qaatay intaas ayaanu kusoo gabagabaynayna guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijka tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tagayna nabadgelyo